aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo aynula socodsiinay barnaamijkaasi dhaqankii dalkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a maalintii shalay ayaa isku shaandhay inuu sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau uu wasiirka socdaalka iyo wadaniyadda u magacaabay axmed dirir xuseen oo noqonaya shaqsigii ugu horreeyay ee soomaali ah oo wasiir ka noqda dalalkii loo soo qaxay khaasatan kuwa reer galbeedka axmed waxa uu ka tirsan yahay xisbiga liberaalka ee ku guuleystay talada wadankaasi oo uu ra-iisul wasaare ka yahay hogaamiyaha xisbiga justin trudeau axmed ayaa uun loo doortay xildhibaannimada baarlamaanka dalkaasi isagoo laga soo doortay toronto area haddaba waryaheena maxamed colaad xasan ayaa magacaabista axmed xuseen waxa uu ay uga dhigan tahay soomaalida uu weydiiyey rofesor xuseen axmed warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida ay usoo wada shaqeeyeen axmed xuseen colaadow waa arrin aada iyo aada u faraxleh inanka waa baarlamaanka ninka keliya soomaaliya ku jiray oo laga soo dirtay xisbiga liberaalka magaciisa waa axmed xuseen sanadkan laga dhigay wasiirka socdaalka wasiirka socdaalkuna ama immigrationkunada waa meelaha ugu muhiimsan ee ay soomaalidu aada u danayso weeyaan dabcan dee wasiir weeyo waddankao dhan buu wasiiru yahay ee soomaalidan wasiiru maaha laakiin annaga laba arrimood bay labadaba noo tahay kow marka hore baqdin badan baa jirtay oo dhinaca immigrationka dad xunxun baa ku talin jiray in la joojiyaba dadka ka imanaya soomaaliya bakistan waddamo noocaasa muslimkaa kula talin jiray dawladda marka taasi horta iyada suuqa ka baxaysa wax un hadduu imanayo dee dabcan uba naga hor joogsani wax si gaara kama filna de waxaan la wadaagnaa dalka talabaad dee qab bay noo tahay oo qof soomaaliya oo halaa ka yimid oo si degdega u gaadhay inuu wasiir ka noqdo halkaas annagoo waddanka ku ahun ilaa laba boqol oo kun oo qof ku nool yihiin soomaaliya wax weyn ayay noo tahay oo kheyr caadiya colaadow waa gartay bal haddaad wax ka xusuusato taariikhda axmed xuseen intii canada uu joogay iyo guulahan aad usoo joogteen ay ka midka ahayd markuu baarlamaan kusoo biiray iyo muddo sanad kadib oo hadda loo magacaabay wasiirka socdaalka bal haddaad wax ka xusuusato axmed wani si fiican aan u aqaan weeye oo waxaan ku wada jiri jiray board baan ku wada jiri jiray cambain aan samaynay beri uruyaraan samaynay oo gabdhaha soomaaliyeed waxbarasho free a siin jiray jaamacadaha soomaaliya baan ku wada jiray oon wada shaqaynay waa nin aada iyo aada u ixtiraam badan digriyada u haysta waxaa ka mid a inuu looyar yahay oo waa nin garyaqaana weeyaan oo canada garyaqaannimadiisa ka qaatay jaamacadaha ka baxayd canada dabadeetana halaa ka qaatay wuxuu ahaa nin ka soo bilaabay hoosta oo soomaalida ururada la soo shaqayn jiray halkan alberta ayuu marna la joogayay ururadeeda ka mid ahaa ottawa oo meel meelaha uu ka baxayo torontona ma garanaysa iyadana uu kaga jiray markii dambena wuxuu damcay inuu baarlamaanka u wardo waan filayna inuu helo waana kii helay marka isagoo sanad uun ku jiray ayuu anuuse midan la yaabay ma aho runtii sanad ka hor markii uu helay oon u diray email uu congratulga waxaan yidhi sanad ka bacdi waxaan filayaa inaad haddii la wasiirka noqoto waayo dee cilmigeedii buu leeyahay kartideedii buu leeyahay waa nin soo jeeda oo luqadda lagu wada hadlay diblomaasiyadda iyo kaameenada yaqaana oo dadka dhex galay oo dhexgal fiican sameeyey marka lama aanan yaabin wax wan fiicanna runtii canada way ka filaysaa annagana wuxuu noo yahay balaaye xijaab ayuu noo yahay dhowr sano ka hor soomaalida waxaa laga bixin jiray sawir ah burcadbadeed iyo waddan burburay iyo dagaallo sokeeye iyo argagixiso laakiin maalmihii u dambeeyey waxaa dhigaha ku badanayeen shakhsiyaad soomaaliyeed oo qurbaha jooga oo magac usoo hoynaya bulshada oo ka mid yihiin dadka minnesota ka noqday mas-uuliyiinta gabadhii ugu dambeysay aqalka hoose soo gashay wiilkii counsilka ku biiray haatan waatan axmed xuseen hore baarlamaanka ugu biiray haddana wasiir buu noqday wadamo badan oo yurubana sidaa oo kale baarlamaanka soomaaliya ugu jirtaa wixii soomaliya laga aaminsanaa iyo waxa hadda la maqlayo iyo dadiilada intay la eg taha markaa waxa soo baxaysa colaadow su-aal fiican baad i weydiisay walaal oo ah in soomaalida meelo badan dee loo haysan jiray inaanay samayn karin waxyaalaha hadda samaynayaan laakiin soomaalida hore ayaa loo ogaawo taariikhdooda ama kuwii horeyna gumaysan jiray xataa ahaadaan oo iyagayna gumaysanaya haddana qiri jiray inay soomaalidu tahay dad aada u maskax badan oo qab leh oo maskax loo karti leh tii waxay keentay in markii aan kala yaacnay eeaan wadamada u kala yaacnay adduunka inaan baacmishari fiican bilowno oo south africa waxaa laynoo laayaa dhalinyarana loo laaya wax kale ma aha waxa weeyaan baacmishariga ku fiican yihiin oo dadkaba suuq ka saareen uganda waad og tahay molosha lagu leeya waad og tahay magaranaysa isli in meesha iminka laga waxyaalaha laga qoro aad yaabayso sidaasoo kale markii ay wadamada yimaad adduunka yimaadeenna way isku duumeen oo sidaa dadku inuu ukala qaybsan yahay la moodayo ma kala qaybsama haddaad isku ururtana waxaad keenaysaa xoog baad yeelanaysaa oo haddaad adigu qofkaagii waxoogaa soo saarto dadka kalena markay ku arkaan inay dadku dadaalayaan iyaguna way ku codeynayaan taasaana keentay in minnesota iyo waddamada yurub iyo canadaba aan runtii wax fiican ku yeelano oo waan u loo footeeya soomaalidu way footaysaa way tartantaa baacbishari bay sameeyaan waxbarashadiina iminka waan ku fiicannahay oo annagaa jaamacadaha joogna oo jaamacada ka dhiganaa qaar badan baa nagu soo biiray hadda ragayagii hore kuwa yarba hadda ka baxaya soomaalidu way socotaa waxay noo dhiman keliya in soomaaliya aan wax ka dhigno ayuunbay noo dhiman
rofeor xuseen axmed warsame oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed colaad xasan kaad kala socotaana waa v o a